kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrafoonka toddobaadkanna waxaa marti ku ah wasiirka howlaha guud ee soomaaliya doktor cilmi maxamuud nuur waxa aanna ka waraysan doonnaa heshiiska ay magaalada ankara ee dalka turkiga ku gaareen madaxweynaha soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha etoobiya wasiir cilmi bal ugu horeyn waxaad sharaxaad naga siisaa muhiimadda heshiiskan lagu saxiixday ankara oo u leeyahay dhinaca soomaaliya
bashir waa mahadsan tahay muxuu ahaa heshiiska la saxeexay runtii muhiim buu u yahay soomaaliya muhiim buuna u yahay etoobiya lafteeda muhiim buu u yahay geeska africa iyo stabilitygiisa iyo nabaddiisa runtii wax weyn buu ka tarayaa waad og tahay oo muxuu ahaa muddo iminka sanad ku dhowba waxa taagnaa muxuu ahaa tenshanka xooggale ee khatarta soo food saartay iyo degenaansho la-aanta ay khilaafkaasi dhaliyey kadib markii ay xukuumadda etoobiya la seexatay isafgaradkii maamulka somalilan muuse biixi marka intii intaa ka dambeysay waad og tahay oo xaaladdu waa isbedeshay cilaaqaadkii labada dal baa meel adag gaadhay ee etoobiya iyo soomaaliya ku dhowaaday markaa muxuu ahaaye inuu isku bedelo muxuu ahaaye halis badan waad og tahay oo soomaaliya waxay ka gashay diblomaasiyad xoog leh oo caalamkao dhan ay markaasi ay ka dhaadhicisay marka muxuu ahaa runtii arrintaasi waxay badbaadisay oo runtii ay joojisay arrin khatar weyn oo runtii muxuu ahaa kusoo fool lahayd geeska africa ayay muxuu ahaa badbaadisay marka dhinaca marka laga eego nabadgelyada iyo iyo muxuu ahaa degenaanshaha geeska africa runtii wax weyn bay ka tartay dhinaca kale ee soomaaliyana runtii dee waxay muxuu ahaaye khatar ku soo fool leh oo muxuu ahaaye rabitaan ka dhashay isafgaradkii muxuu ahaaye lala galay maamulka somalilan ka dhashay ayaa runtii ay arrintani muxuu ahaye joojinaysaa soomaaliyana markaasi waxay difaacatay madax banaanideedii iyo siyaadadeedii muxuu ahaye dowladnimo ayay runtii iyo wadajirkeedii iyo midnimadeedii ayay runtii ay difaacatay marka aad buu muhiim u yahay runtii heshiiskani marka ma heshiis baa la odran karaa mise waa wadahadal ama warbixin siyaasadeed bayaan siyaasadeed oo labada dhinac ay gaareen islamarkaasina u diyaarinaya in labada dal ay si toosa isku soo hor fadhiistaan oo ay uga wada hadlaan waxyaabaha horyaalla iyo wax ay wada qabsan karaan
waa run mta cafwan halka ansaxo heshiis maaha waxa weeyan waa declaration weye waa communique weye communiquegaasina waxa lagu qoray markaa wixii layskugu soo dhadhowaaday iyo qaabkii layskula afkartay iyo road mapkii ama balaankii ka dambeeyey qorshaha ee arrintani ka dambeeye wadaxaajoodka lagu dhisi doono marka communiquega lasoo saaray warmurtiyeedka lasoo saaray wuxuu qeexayaa mawaaqifta markaasi muxuu ahaa la taagan yahay dowladda soomaaliya iyo iyo etoobiya iyo muxuu ahaaye turkiga oo dhexdhexaadinaysa oo garantarkaa inay mogtahay ku heshiiyeen in meel layska dhigo khilaafkii hore jiray iyo wixii sababay kow iyo maanta ay tahay inay muxuu ahaaye soomaaliya midnimadeeda madax banaanideeda iyo muxuu ahaaye siyaadadeeduba ay lama taabtaan tahay sidaasoo kale waddan kastoo xorayna oo etoobiya ka mid tahayna ay muxuu aha iyaduna leedahay intaa in leeg marka taasi waxay meesha ka saaraysaa is-afgaradkii hore oo markaa sheegayey in qayb ka mida muxuu soomaaliya la ictiraafayo in qayb ka mida soomaaliya la muxuu aha la degayo ciidamo degayaan taasina ay soomaaliya muxuu ahaye caalamkuba u arkayey inay xadgudub ku ahayd muxuu ahaye midnimada iyo madax banaanida dalka waa tahay wasiir waxyaabaha horey dowladda u ballanqaaday wadahadaladii hore waxaa ka mid ahaa in etoobiya aan la ishor fadhiisan doonin ilaa ay ka noqoto is-afgaradkaasi haddana labada hogaamiye ayaa isla fadhiistay dabcan wada hadlay qodobana soo wada saaray dadka qaarna waxay leeyihiin xitaa kuma jirto in mowgii laga laabtay marka dadka walaacaasi qaba maxaad u sheegaysaa
waxaan isleeyahay laba arrimood baa caddaynaysa horta maogtay in laga laabtay mid waxa weeye in si qeexan loo sheegay inay in la aqoonsan yahay oo la ilaalinayo weliba midnimada iyo madax bannaanida wadajirka soomaaliyeed la ilaalinayo taasi waxa weeyaan waxay meesha ka saaraysaa in qayb ka mida aqoonsi la siiyo maxaa yeele taas waxay kala goynaysaa dal midaysan bay kala jaraysa oo qayb aqoonsi siinaysa haddayba jirtaba sida mouda muxuu ahaay ku cadday waxay kaloo mogtahay meesha ka saaraysaa in base ciidamo saldhig ciidamo oo muxuu ahaa aanay soomaaliya ogolayn oo dowladda muxuu ahaayey soomaaliyeed aysan muxuu ahaay heshiis kula galin in muxuu ahaay uu samaysmo taasina waxay daawac ku ahayd midnimo madax banaanida ee muxuu ahaay dhuleed ee soomaaliya iyo dowladda soomaaliya ayay mogtay muxuu ahaay ku ahayd xadgudub ku ahayd marka taasi labada arrimoodba meesha way ka baxayaan waxaa kaloo meesha si qeexan loogu moogtay caddeeyey inay heshiis kasta oo la galayaa uu ku garaysnaan doono muxuu ahaay ganacsi iyo muxuu ahaay in sida adduunka muxuu ahaa uu kala heshiisyada lagu galo xagga mogtahay dekedaha iyo ka faa'iidaysiga badaha inay markaas ay ku salaysnaan doonto oo ay ku salaysnaan doonto shuruucda caalamiga ee muxuu ahaay badaha ay ku salaysnaan doonto islamarkaana ay noqoto wax ganacsi ku baysgaraysan islamarkaana go-aankeeda ay leedahay dowladda soomaaliyeed ee federaalku ay leedahay marka intaa markii la muxuu ahaa la sheego waxaa meesha ka baxaysa fargelintii tooska ahayd ee laga cabsanayey ayaa ay xambaarsanayd muxuu ahaay maudu ayaa meesha ka baxaysa waa tahay wasiir laakiin wixii farsamo ah kolley waxaa la sheegay ama bayaanka lagu xusay in bisha labaad markii la gaaro laba guddi oo labada dhinaca isagu imaan doonaan laakiin ma la isla soo qaaday wadahadalkan ma la iskula soo qaaday arinta ciidamada ee etoobiya dabcan muddaba waxay doonaysay waxa weeyaan inay badda access u hesho dekedo ay isticmaasho dalalka dariska way haysatay laakiin waxaa laleeyahay ciidamo ayay doonayeen inay saldhig samaysaan oo ciidamada badda ah arrimahaasi ma la isla soo qaaday maxaad nooga biirin kartaa haddii arrimahaas la isla soo qaaday iyo in ay dhici karto in aad siisaan qeyb ay ciidamada badda ay etoobiya isticmaalaan
runtii sida muxuu ahaayey intaan soo sheegay horta meesha way ka saarayaan laakiin arrintaasi lafteedu etoobiya waa laga yaabaa inay damac ku jirto in ciidamadeeda badda ay meel u hesho ay presence ka helaan oo joogaan oo badda soomaaliyeed ka mid a taasina markaasi meesha waa laga saaray kuma jirto waxaa laga wada xaajoonayaa waxa weeye sidii commercial muxuu ahaayey iyo trade muxuu ahaayey relations loo samayn lahaa oo mogti looga wada xaajoon lahaa taasina marka arrinta waxay ku celinaysaa mouda ka hor cilaaqaadkii muxuu ahaa ka dhexeeyey ee soomaaliya etoobiya in lagu celiyo muxuu ahaay intii heshiiskani dhacay ka hor loo celiyo laba dowladood oo jaara oo muxuu ahaayey xidhiir ganacsi yeelan kara oo muxuu ahaayey ka faa'iidaysan kara badaha ka faa'iidaysan kara waa mid mogtay muhiima iyadoo la eegayo xeerarka caalamiga ee mogtay badaha u yaala iyo dalka muxuu ahaayey shuruudihiisa iyo conditionskiisa iyo mogtay isaga rabitaankiisa sida uu rabo muxuu ahaayey lagala xaajoonayo soomaaliya marka taas ayaa meesha muxuu ahaa runtii ku jirta marka waa waxaan is leeyahay ama sida muxuu ahay xogogaalka dadka negotiationka galay noo sheegeen inay muxuu ahay arrintaasi badda in ciidan la dhigaayo etoobiya yeelatahay aysan meesha ku jirin waa tahay wasiirka howlaha guudna waa tahay soomaaliya waxay sheegaysaa in dekedo etoobiya la siinayo dekedo in la siiyo wadan baaxaddaas dadkiisu la egyihiin waxay u baahan tahay wadooyin iyo dekedo diyaarsan soomaaliya diyaar ma u tahay inay kaalintaasi buuxiso oo ay etoobiya wada shaqayn caynkaas oo heerkaasi gaarsiisan ay la yeelato dhinaca dekedaha iyo isku gudubka badeecadaha ah
horta mogta ereyga siin meesha kuma jiro laakiin adduunku way kala karaystaan service baana muxuu ahaayey adeeg baana la bixiyaa dekedeed oo adeegyay bixisaa dekedo adeegyadaasina waa mid mogtay ganacsi oo la kala iibsanayo wax la kala iibsanayo weeye muxuu ahaa inay mogtahay adeeggaasi ay bixiso sida dekedaha caalamiga oo dhan u shaqeeyaan ay ugu shaqeeyaan wadamada muxuu ahaayey aan badaha lahayn marka taas waa shuruuc caalamiya waana muxuu ahaay heshiis dhabaana laga galaa waa arrin kirayn iyo mogtahay adeeg bixin ku salaysan adeeggaasoo markaas muxua qiimigeeda ay bixiso dowladda adeegsanaysaa inay bixiso ay tahay soomaaliya markii dhinaca laga eego waxay leedahay fursad ballaadhan bay leedahay aada u weyn oo muxuu ahaa leenahay xeebta dherarka weyn ee muxuu muxuu ahaayey saddexda kun iyo saddexda boqolee kilomitira goob kastana laga samayn karo dekeda laga dhigi karo si ay moogtahay afrikada dhexe ilaa wadamada jaarka ilaa afrikada dhexe ay moogtahay ay muxuuaha u qoodiso oo marina laga sameeyo adduunkuna hadda iminka waxa weeyaan ganacsigiisu wuxuu ku xidhan yahay bad buu ku xidhan yahay oo soomaaliya baabulmandab iyo badda cas boqolkiiba soddon baa marta muxuu ahaye ganacsiga adduunka marka soomaaliya xagga dekedaha fursad weyn bay haysataa muxuu ahaye dowlad ahaanna waxa u qorshaysan in dekedahaas iyo corridorskii loo mari lahaa sidaa masalan dekeda berbera corridorka berbera corridorka muxuu ahaye muxuu ahaye muqdisho ilaa muxuu aha quudin kara ilaa xuduudaha quudin kara corridor ilaa kenya tegi kara corridor ilaa halkaa feerfeer ka bixi karo marka ilaa etoobiya muxuu ahaa gali kara soomaaliya waxay rabtaa inay runtii samayso oo wasaarad ahaan anagu haddaan ka shaqaynaynaa honor honor of africa initiativeska marka laga hadlayo muxuu ahaye howlaha qorshaha ka socda ee developmentka geeska africa ee dhaqaalaha isku xidhka dhaqaalaha wax asaas u ah muxuu ahaye in la sameeyo marino waaweyn oo jidad ah oo baddana gaadhaya dekedaha ku xidhmaya muxuu ahaye wadamada jaarkaana markaasi muxuu ahaye u adeegaya oo quudinaya oo laysku xidhayo maaha qadiyaddu markaas siin maaha waa ka faa'iidaysiga muxuu ahaye istaraatiijiyada iyo badaha aanu leenahay in muxuu ahaye bixiyaan adeegii loo baahnaa oo ay siiyaan ummadda soomaaliyeed iyo ummadaha la jaarkaaba waa tahay wasiir heshiiskaasi dabcan khilaafku ka dhashay isfahamka an iraahde wax u dhexeeyey somalilan iyo etoobiya madaxweynihii hore ee somalilan ayaana saxiixay oo xilka wareejiyey maamul cusub ayaana somalilan hadda yimid oo cabdiraxmaan ciro uu madax u yahay marka ma ma la odran karaa waad ka degdegteen in maamulkan cusub fursad la siiyo ay arintaasi ku eegaan dhinaciina bal somalilan sideed uga dhaadhicin kartaan hadda heshiiskan maadaama xiriir horena uusan jirin in dekedihii somalilan aada etoobiya ka karaynaysaan
horta dee muxuu ahaayey communikega ama warmurtiyeedku muusan odrhanin dekedaha somalilan baa laga karaynaya etoobiya muusan odrhanin taasi waa arrin farsamo u taala soomaaliyana moogtahay u taala meesha iyo goobta ay muxuu ahaayey ay dekedaha ay moogtahay ay heshiisku ku dhici doono marka taa ka hor dhici maayo arrimahan broceskani waa mid soo socday weeye oo wadahadalka soomaaliya iyo etoobiya in muddaaba uu soo socday xilligan unbuuna kusoo hagaagay cid lagala cararayay oo moogtahay xilligaha lagala carara moogtahay loo sameeyeyna ma aysan jirin laakiin waa fursadda timid ee laysku heli karo in madaxweynayaasha iyo muxuu ahaye wadamada ay khusaysaay ay markaasi muxuu ahaye ay xilligaasi ay kulmi karaan oo xilligaasi kusoo hagaagay oo madaxweyne ordogan oo moogtahay runtii gogosha dhigay uu muxuu ahaye uu lahaa ballanteeda u lahaa marka runtii inuu wakhtigu isku soo beegmi mooyaane umalayn maayo in wax moogtahay cidha lagala cararo ay meesha ay ku jirtay waxaa si moogtahay cajiib ahaa inay coincident tahay inay isku soo beegantay in madaxweyne biixi oo maanta xilka wareejinayey oo doorashadii laga helay iyo madaxweyne cusub oo moogtahay maamulkaasi oo ciro oo moogtahay xilka la wareegay inay muxuu ahaa heshiiskaasina uu dhaco marka waxaa moogtay runtii isu soo beegmashalihii waxa weeye in madaxweynihii heshiiskan galay oo moogtahay lagu shaabadeeyey ama in isagii lagu ciqaabay oo muxuu ahaye doorashadii lagaga adkaaday dadka badankooguna waxa ay diidanaan ahayd muxuu ahaye heshiiskaasi uu sameeyey ee aanan cidina la ogeyn ee qariska tuurnimada ah marka taasaa galaafatay baan isleeyahay marka in maanta oo laga noqday ay ku beegantay isagoo xilka wareejinayahay iyada lafteedu waxay leedahay runtii muxuu ahaye xasuusteeda
waa tahay wasiir cilmi aad baa u mahadsantaha
kaasina waxa uu ahaa wasiirka howlaha guud ee soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur oo marti ku ahaa barnaamijka martida mikrofoonka tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo